sidan waxaa kusoo beeday inaan jecsido waa arrimaha dawladda ee ka wada dawlad dowlad goboleedyada iyo sida ay ula dhaqmayso gaar ahaan deegaanka galmudug oo anigu aan kusoo jeedo oo aan xildhibaanna u ahay xildhibaanada laga soo bartanyihii qaabka siyaasadda dawladda ay kula dhaqmayso taas oo aan isku dayay inaan wax badan aan talo ka bixiyo aan qaabka ay ku haboon tahay iyo sida dadkaas la isugu keeni karo intaba uu ii suurtageli weeday marka maadaama taladii aysan ahayn talo dadkii reer galmudug ay u madax banaan yihiin talo dadkii siyaasiyiinta ahaa oo dawladda dhexe uga tirsanaa ay rool ku leeyihiin wixii ay tahay wax hal dhinac ka socda waxaa iisoo baxday inaanan keli noqon karin in mugdi la geliyo dadka reer galmudug mustaqbalkooda waxaan go-aansaday inaan xilkaas iska casiro anigu xildhibaanna waan ahay wasiir ku-xigeenna waan ahaa hadda waxaan iska casiraya wasiir ku-xigeenkii waxaan ku shaqayn doonaa xildhibaankii golaha shacabka marka xildhibaannimadaada ma sii ahaan doontaa ha xildhibaannimada waa mida aan rabo inaan dadka ugu adeego shaqeeyo oo aan maxaan ku yidhaahdaa wixii aan isleeyahay didkaaga iyo ummadda soomaaliyeed uma qalmaan inaan ku toosiyo waana waajib saarano waxa wey dastuuriya wey taasaan ku shaqayn doonaa dilheyl waxaa jirta in ehlu sunna ay ogolaatay sida wax ay u socdaan heshiis ay la gashay dowladda waxaa jirta in beelo la heshiisiinayo dowladda muddo ayay soo jiideysay arrinta galmudug marka maxaa waktigan si deg deg ah kugu abuuray go-aankan aad qaadatay oo hadda aad u gaartay sidan arrinta hadda alsunna waa alsunna iyo dowladda hadda waxyaaba badan waa waa waa waa waa waa laga heshiiyo laakiin dib heshiisiin meeshaas ka dhacday ma jirto dad gobolada dhexe dadka degan waa meeshii dhibaatada soomaaliya ka jirta ay ka bilaabatay ma kula tahay in asbuuc lagu xallin karo mushkiladii soomaaliya oo dhan ka gees ka gees gaartay dadka hadda qabaa'ilada koob iyo tobanka wax ku qaybsada oo galmudug dega muddo asbuuc ah waa la isu keenay wax aan la oran karin siin baa la yiri siin weeye madaxweynihii baa meesha tagay barnaamijkasia soo furay runtii kulligood kala sheeqadaan hadda qabiil qabiilka kale ayadoo shirku socdaa la isdilhaya ayadoo maxaan ku yidhaahdaa xitaa barsoska sida u socdo dadka kuma ay qanacsana gabasho badan baa jirta oo sida ay dawladdu uma dhaqmayso dadka reer galmudug waxaana moodaa waxa laga shaqaynaya inaysan ahayn wax guud ee wax gaar ahaaneed inay tahay oo dan gaara oo mataqaana laga leeyahay runtii galmudug maamul bay lahayd maamulkeedii wuxuu ka shaqayn waayo waxay ahayd dawladda dhexe ma ahayn dhibaato ka timid dadka reer galmudug intaasna waxaan lahay wax laga daayo sidaasna si maahan ma ahan si deegaankii iyo maxaan ku yidhahdaa mahaddii ummadda ka talinaysa dadka soomaaliyeedna dowlad goboleedyadan duruufta ku kaliftay inay dhismaan duruufta kukalif ku kaliftana waxay tahay dadku waa kala shakiyeen dagaalo shakeeyaa dhacay qola walba deegaankoodii bay tagtay wat maamul bay samaysatay maamulkaas marka dawladda dhexe inay sii baawargarayso oo hala gaaro markii soomaali intay isku timaado tidhahda maxaa noo dana ma federaal baan qaadanaa ma waxaan qaadanaa centralism ma manaha laakiin waxaad moodaa in lasii cayilinayo dhibaatadii dadka soomaaliyeed ku kaliftay inay federaal aadaan iyagoo aan diirahaan waxba isku diina iyagoo isku dhaqana inay federaal samaysaan duruuftaa keentay waxay ahayd marka dawladdu inay ka shaqayso duruuftaas sidii meesha looga saari lahaa waa yahay xildhibaan cabdikariim khaliif cabdi waxaad ka mid ahayd xildhibaanadii baarlamaanka ee deegaanka laga soo doortay waxaad ka mid tahay xukuumaddii oo arrintan galmudug waday maxaad xukuumadda uloo noqon we ugu noqon weyday oo u dhihi weysay gobolka waxa ka socda kuma qanacsanin bal waxay ku yidhaahdaan ka hor intaadan iscasilin wallahi waan isku dayay madaxweyneha xataa waan u tagnay wax badan baan isku daynay horta arrimaha dowlad goboleedyada loogama hadlo golaha wasiirada markii shirarka golaha wasiirada loogama hadlo waxayna ahayd qadiyadaha noocaas oo kalea in la keeno golaha siyaabo gaaraha ayaa looga shaqeeyaa oo lagu kariyaa oo markaas mataqaana looga dhigaa qadiyad dawladda ay ay ay ay ay gaartay annago a waxba ka ogey marka intaasna anigu weliba gaar ahaan arrinta galmudug iyo heshiisiintii maxaan ku idhahdaa gaalkacyo intaba waxa weeye talo badan baan ka geystay waan u sheegay sida ay ku haboon tahay wax badanna kama suurtagelin runtii hadda waa dadkii waa la isu keenay laakiin ha laysu keenay ujeedada laga leeyahay baa muhiima in laisla fahmo ujeedada laga leeyahay hadday tahay mid la rabo in dadkii waxa iyagu aan ka imaan lagu saaro waxay noqonaysaa injineerina maxay noqonaysiin afartii sano lasoo dhiisay ka dhacay anigu markii inaan mas-uuliyadana saaran mas-uuliyaddana inaan gudubno weeye haddii aan arko inaysan talaadaasi shaqeynin xaq baan u leeyahay inaan dad iraado khatartaasaa jirte wixii la samayn karo hala sameeyo dadka reer galmudugna yuuribtigooda iyo walaalnimadooda iyo wadajirkooda ayagana macna ugu fadhiyaa soomaaliyada macna ugu fadhiyaa dad